أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus aaka idiin heyso kooda ugu door karoon waxaa kamid ah aabbaha dhalay mid kamid ah askarta kenyaatiga ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ka dalbaday madaxweynaha kenya inuu ka shaqeeyay sii deynta wiilkiisa askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhawaamay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho madaxii hore ee murtadiinta ayaa eedayn kulol u jeediyey murtad garguuta xilli uu sii xoogeysanayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta multaqa diimeed uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaas madaxa maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa sheegay inuu sii xoojinaya xiriirka kala dhexeeya ethoobiya xilli xabashidu doonaysa inay qaadato badda soomaaliya wafdi ka socda maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay degmada kamsuuma iyagoona multaqa ballaaran u qabtay bulshada ku dhaqan degmadaas nadwo cilmiyeed ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee wilaha saamiga ee baaya ka dhacday masjidka jaamaca ee degmadaas mas-uuliyiinta wilaha saamiga ee bakool ayaa booqday macadka waxbarashada ee albasiira oo ku yaala deegaanka al ansaar ee wilaayadaas golaha nuqabada wilaha saamiga ee ged ayaa bogaadiyey guusha weyn ee ay gaareen muslimiinta falastiin أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan aabbaha dhalay mid ka mid ah askarta kenyaatiga ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ka dalbaday madaxweynaha kenya inuu ka shaqeeyo sii deynta wiilkiisa faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani ciise ibraahim oo ah aabbaha dhalay askari maxbuus ah oo kenyaan ah kaas oo lagu soo qabtay dagaalkii taariikhda gale ee ceelcadde ayaa jeediyey baaq cusub oo ku socda dowladda salibiyadda ah ee kenya isaga oo warbaahinta kula hadlayay magaalada wajeer ayuu sheegay in wiilkiisa cabdulaahi ciise ibraahim uu fariintiisa ka daawaday internetka kadib ku dhowaad sagaal sannadood oo uu weysnaa raq iyo ruux intuba waxa uu ku eedeeyey dowladda kaafiradda ah ee kenya in wiilkiisa oo ahaa askari ay halis gelisay naftiisa markii ay u dirtay dalka soomaaliya oo ah qubuuraha soo duulayaasha aabbaha dhalay maxbuuskan ka tirsan ciidanka militariga kenya ee loo yaqaano k d f ayaa waxa uu ka codsaday william ruuto madaxweynaha haatan talada haya in uu soo daayo dhammaan askarta maxaabiista ee ku jira gacanta shabaabulmujaahidiin
cabdulaahi ciise anigaa dhalay wiilkaygii dowladda kenya aan ku ogaay waa waay sagaal sannaad maqan yahay caribijaras maadasdhiga waa waay dowladda kenya maalan waddankiisa inay u dirtay oo isku dhintay waxaan haystay inas dhintay oo la waayey oo isba dhintay oo ismeyd yahay hadda waxaa soo baxday ninka inas nool yahay dowladda kenya waxaan ka codsanaan madaxweynaha ka codsanaa waa in dhambeele maalinkiis asaga la waayan indhaha ka madoobaaday waxaan u sugayn oo naf oona haysta ma leh madaxweynaha kenya waxaan ka codsanaa waxaan ka doorana wajeer intaasoo kuraa ugu dhacday waa inayn jecelnahay inaad wiilkaahin iyo inaad wax noo qabtaa yeedmo inaad nagu saaxda ma ahayn waxaan ka codsanaynaa wiilkaahin iyo oo wiilisha noola soo dee oy dowladda la xaaldanta oy arrintan dowladda gasha dowladda intaanaan ka codsanaynaa cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ah maxaabiistii mujaahidiintu ay ku qabteen dagaalkii ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa isbuucii hore ka soo muuqday muuqaalo dhowr ah oo ay bahaysay mu'asasada alkataa'ib isagoo ugu baaqay dowladdiisa inay ka shaqayso sidii loo sii deyn lahaa ujumbe kwa serikali ya kenya haswa mheshimiwa rais william kipchirchir samea arab ruto si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaannu soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno quusaskeenna muuqaalkan ee faafisay mu'asasada alkataa'ib ayaa si toosa u gaaray dhinacyadii uu ku socday iyadoona warbaahinta maxalliga ah ee kenya iyo baraha bulshada ay si aadaha iskula dhex qaadayaan muuqaalkaas dadka kenyaanka ah ayaa ku cadaadinaya dowladda kenya in ay soo badbaadiso askarta maxaabiista ah ee galay gacanta mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allaahu khayran walaalka rabbaani askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar qaraxa la baagsadeen isbaarada murtadiinta ee isbaarada shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho iyadoona dhawaaqa qaraxa si aada looga maqlay duleedka magaalada muqdisho waxaana inta la xaqiijiyey qaraxan ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah madaxii hore ee murtadiinta ayaa eedeyn kuleel u jeediyey murtad garguuta xilli uu sii xoogeysanayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba war-saxaafadeed uu soo saaray maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahaa madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayuu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed khilaafyada hareeyey kooxda riddada iyo maamul goboleedyada riddada ee dalka ka jira wuxuu eedeyn xoogan u jeediyey murtada gurgurte oo uu sheegay inuu ku tuntay dastuurkii u degsanaa kooxda riddada isagoona doonaya inuu qabsado doorasho uu isagoo maamulanayo aysan qayb ka ahayn maamul goboleedyada puntland jubbaland iyo xubnaha mucaaradka farmaajo oo hadlayay ayaa yidhi sida tan wax kabedel dastuur iyo qabasho doorasho aysan qayb ka ahayn puntland iyo jubbaland iyo hormudyada siyaasadda dalka waxa keliya ee lagu fasiri karo waa in hoggaanka talada dalka haya uusan wax tiigelina u hayn wadajirka iyo midnimada dalka oo ah mas-uuliyaddii qaran ee loo doortay uuna damciisa gaarka ah ka horumariyey maslaxadii guud murtad farmaajo ayaa uga digay murtada gurgurtay inuu ku sii socdo tallaabooyinka uu hadda qaadayo taasoo uu sheegay inay ka dhalan karto qalalaaso siyaasadeed iyo xaalad amni darro oo uu dalka galo muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa aad isku soo tarayey eedaymaha ka imaanayay mucaaradka ee ka dhanka ah xasan gurgurte oo ay ku eedaynayaan inuu doonayo inuu qabto doorasho aanan loo midaysnayn taasoo ay sheegeen inay keeni karto xiisado siyaasadeed iyo mid amni oo dalka saamayn ku yeesha jasaaka allaahu khayran walaalka abuushiiba multaqa diimeed uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wilaayidaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuthmaan axmed dhuubow wuxuu ahaa multaqo dacawi ah kaasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loona qabtay haweenka ku nool magaalada jilib wuxuu sidoo kale multaqahan ka qabsoomay qaar ka mid a degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe multaqaha lagu qabtay magaalada jilib waxaa ka soo qayb galay boqolaal haweenka reer jilib waxaana mowduucyada lagu qaatay ka mid ahaa doorka ay hooyadu ku leedahay tarbiyada ilmaha ilaalinta shacaa'irta islaamka dabeecadda wanaagsan iyo waxyaabo la mid ah waxaa kale oo multaqaha ka mid ahaa su'aalo la weydiinayey dhammaan ka soo qaybgalayaasha laguna bixinayey abaalmarino su-aalaha ayaan sii gudagalay su-aasha ugu horreysa waxay tahay qur-aanka lafdiga alxamdulilaah ah suuradaha awalkooda lafdigaasi uu ku soo arooray oo ku yimid tiradoodii waa imisa waa midda labaad ee suwarta magacyadoodana maxay yihiin haddaan isku dayo su-aalahaas cadadka haddaan sheego waa shan suuradood suurat alfaatixa suurat alancaam suurat asaba suurat alfaadir suurat alkahfi
jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah cilmigeedana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u siyaadiyo waxaad sheegtaa sababta ay ku soo degtay suuratu qul yaa ayuha alkaafiruun su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo sabab nasuulka suuraddaas waa markay kufaarta ay dhaheen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marnala caabud ilaahaydeenna annaguna kuwaagaan marku ilaahagaan marku la caabudayna nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahay lakum diinukum waliya diin jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah
markii uu multaqaha soo dhammaaday qaar ka mid ah haweenka ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii uu socday multaqaha uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wartaqadana martaa aad u qiimo badan ee heesahaasay kusoo gabangabowday marka saasaan uga mahad celinaya raggina soo gaara walaalaha ah kadibna waxaan codsanaynaa inay sidaasoo kale ay noo soo nashaadiyaano
dadkii maaragta ka qayb galay murtaqadii ka dhacday hoolka weyn ee sumaya degmada jilib oo muxaadarooyin iyo maaragtaaye baraarujin ah taye dardaaran ah iyo mid su'aalo diini ah maarata waxbarashada iyo lagu ogaanayay iyo heerka la maraayo inaha aad iyo aad ayaanan ugu faraxsannahay waxaanu joognaa madarasada sumayo multaqaana loogu galay aad iyo aada u qiimo badan dhowr qaybood ka kooban annagana ilaahay subxaana watacaala kuwa ku dhaqmo oo wadada nala tusay qaada ilaahay uu naga dhigan ilaahay weydiisanana subxaana watacaala jasaaka allaahu kheyran walaalka cuhmaan wafdi ka socda maktabka dhexe ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay degmada kamsuuma iyagoon multaqa ballaaran u qabtay bulshada degmadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman addacwatu ilaallaah waa hawshii ugu muhiimsaneed ee loo soo diray rususha gadaashoodana ay ka dhexleen khulafadii raashidiinta saalixiinta iyo culimmadii rabbaaniyiinta isaga oo ka ambaqaadaya ahmiyadda mas-uuliyadda culus ee saaran wuxuu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay qorsheenayey isbeddelo cusub oo lagu horumarinayo dacwada wuxuuna kulamo muhiima la qaatay dhinacyada ay tahay in lagala tashado waxqabadkan barakaysan ee ay taladu ka go'do wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa dhowaan ducaad ka socta maktabka dhexe ee dacwada mujaahidiinta ee socdaala ku mareen degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada wuxuuna ahaa wafdi kormeer ah waxay ugu horeen xamladooda dacwiga ee ka ambaqaadeen kormeer ay ku sameeyeen maraakiista iyo madaariista waxbarasho ee kamsuuma iyagoona kulamo ballaaran la yeelanayay qeybaha bulshada si ay ugu kuurgalaan waxbarashada iyo howlaha dacwo ee degmada loogana dhaqaajiyo halkala joogo si raggii tagee loogu oofiyo ballankii ahaa dardargelinta dacwada islaamka sidoo kale waxaana dawaad cilmiyeed lagu qabanayey madaariista iyo masaajidda ay qayb ka ahaayeen waxyaabihii uu guddiga soo qorsheeyey si dadka baraarujin joogtaha loogu sameeyo arrimaha bulsho ee muhiimka ah cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada dhan baa ku wanaagsanaato adduunyada ilaahayba subxaanahu wa tacaala dusheeda waxa yaalloo dhanaa ku wanaagsanaado adduunya aakharaa ku wanaagsanaado adduunyaa lagu helaa aakhiraa lagu helaa cilmi baa lagu helaa owlaad baa lagu helaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa koomka dhan baa ku wanaagsanaado maadaama uu guddiga yahay mid taxfiis iyo dhiirigelin waxaa multaqa ballaaran oo noociisu cusub yahay lagu qabtay fagaaraha isgooska shareecada ee kamsuuma kaasoo uu guddiga ku soo gudbinayey su'aalo ku wajahnaa dadweynaha si dhanka kale loo qiimeeyo heerarka aqooneed iyo garaadka bulsho ee xagga waxbarashada waxaana qofkii ka jawaaba su'aalaha la siinayay abaalmarin su-aasha ugu horraysa waxay tahay maxay tahay aayadda haddii ruuxa uu akhriyo ama shakhsiga uu akhriyo xilliga uu seexan rabo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu xifdinayo shaydaankana uusan u soo dhowaanaynin ilaa waaga uu ka baryo magacaygu waa maxamuud mukhtaar cumar waxaan ka soo qayb gelay multaqahan ballaaran oo culimmada noo qabadeen waxaan ka socdaa madrasada alfurqaan degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa aayatulkursi su-aasha jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah jazaahullah khayr ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa ha siyaadiyo abaalmarintiisana waa saddex doolar gabdhaha iskale su-aashaas waxaa laga rabaa inay ka jawaabaan su-aasha u dambaysa waxay tahay waxaad sheegtaa lix ka mida magacyada cambaha ayaad sheegaysaa lix ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim magacay ah faadimo cabdiqaadir cabdikariim maaday oo ka dhasha degmada kansuuma walaayada islaami jubbada hoose sucaal inaan ku jawaabaa rabaa cambah dhoodhow booribow shushuunle buruqle dacafaraan shishiire
su-aasha la weydiiyey gabadha waxay ahayd sheeg lix ka mid ah magacyada cambaha jawaabtay ka bixisay waa jawaab sax ah abaalmarinteeda waa saddex doolar
waxay ahaayeen kuwa si aadah ugu riyaaqsanaa su'aalaha ka warcelintooda ayaana si aadah loogu tartamayey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada kamsuuma oo iyagana hormuud u ahaa bulshaweynta kamsuuma ayaa soo jeediyey kelimaad bogaadin ah waxayna carabka ku adkeeyeen ahmiyadda hawshan si bulshada loo kobciyo garaadkeeda iyo garashadeeda waxaan taagannahay iskooyska shareecada ee muxaafadada kamsuma ee walaayatu jubba sufla haddaan nahay sakiir iyo kabiirbo waana farxad geliyey walaalihii inoo qabteen allaha barakeeyo juhdii badanna way ku bixiyeen mujtamacii oo dhanna waa isugu imaaday waxaa ka mid a su'aalaha su-aashii ugu dambaysay inaan reergoodna nala ogaaday cambaha tawana la weydiiyey insha allah su-aalaha aan la yaabay ka mid aheed waana ku faraxsana waana bogadayna waana soo dhowaynaynaa mar walbana waa jecelna saanoo kale in su-aal naloo weydiiyo magacayga waxaa la yidhahdaa nabadoon nuur cabdiculuw waxaan ka soo hadlahayaa degmada kamasuuma maanta waxaa noo imaaday marti maktabka dhexe ee dacwada ah ee haddaanu nahay nabadoonnadii degmada kamasuuma waxyaalo badan ayay indheheenna ku dhaceen ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkii soo qabanqaabiyey ilaahay ajari xasanaad allaha ka siiyo waxaa maalmaha soo socda lagu wadaa in mashaariicda xagga dacwiga iyo ololahan ballaaran ee maktabka dacwada si aadaa looga dareemo degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose islamarkaana uu maktabka la soo baxo dardar hor leh maadaama bulshadu tahay mid u ooman fahamka iyo barashada diinta allaah ammaanada ugu culusna ay tahay midda dusha kaga taal mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada taa oo ku riixday maamulka sare ee maktabkan inuu qaado tallaabooyin waaweyn iyo qorshayaal muhiim ah si isbeddel uu ugu sameeyo majaalkan kaalinta ballaaran ugu jira mujtamaca muslimka iyo diinteenna suuban jasaaka allaahu khayran walaalka abu ayman madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa sheegay inuu sii xoojinayo xiriirka kala dhexeeya ethoobiya xilli xabshida doonaysa inay qaadato badda soomaaliya walaalkeen yaasir maxamed ay warbixintaasi inoo faahfaahinayo madaxda maamul goboleedyada ashaadala dirirka ah ee dalka ka dhisan iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa tartan ugu jira soo dhoweynta xabashida itoobiya iyo inay u dhabeeyaan dhamaceeda guracan ee qaadashada xeebaha soomaaliya murtad cabdiraxmaan cero oo ah madaxa maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee somalilan ayaa ka dhawaajiyey inuu maamulkiisa sii xoojinayo xiriirka kala dhexeeya dowladda nasaarada ah ee xabashida itoobiya xilli maamulkii isaga ka horreeyey uu sanad ka hor u saxiixay inay itoobiya qaadato qeybo ka mid ah biyaha soomaaliya murtad cabdiraxmaan cero ayaa sidoo kale ka shanqariyey in maamulkiisu soo dhoweynayo qorshaha xildhibaanada baarlamaanka saliibiyiinta maraykanka ee ah inay soo jeediyaan in maraykanka uu xafiis diblomaasiyadeed ka furto hargeysa
waxaan xusayaa dowladda itoobiya oo aynu saaxiib soo jireen nahay iyo jaal aynaan uga maarmayn horumarka dhaqaalaha adkeynta amniga xasiloonideenna bulsho iyo xidhiirkeenna afrika waajib bay nagu tahay inaanu xidhiirkaas sii wanaajinno faa'iidada uu u leeyahay labadeenna qaranna aan halkan halka ugu sarraysa gaadhsiino waxaan isagana xusayaa xidhiirkeenna dowladda maraykan oo ku jira dalalka sida gaarka ah somaliland u danaynaya waxaan bogaadinayaa xildhibaanada koongreska iyo senadka iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka maraykanka ee ku baaqay in maraykanku xafiis diblomaasiyadeed ka furto somalilan waxaanu mari doonaa dariiq kasta aanu kusii xoojinayno xiriirkaas hadalka murtad cabdiraxmaan cero ayaa kusoo beegmaya xilli sanad laga joogo heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu xabashada itoobiya u saxiixay madaxii isaga ka horreeyey murtad muuse biixi cabdi in itoobiya qaadato qaybo ka mid ah biyaha soomaaliya hadalka cero ayaa sidoo kale kusoo beegmaya xilli bishii disembar ee lasoo dhaafay uu xasan garguurta ankara kusoo saxiixay heshiis itoobiya si rasmi ah ugu ogolaanayso qaadashada qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya sidoo kalena bishan janawari safar ugu jiray raaligelinta xabashida iyo sidoo kale sii ambaqaadidda heshiiska ankara ee itoobiya lagu siiyey xeebaha soomaaliya uu ku tegay magaalada adis ababa halkaasna uu kula kulmay abiy axmed iyo ciidamadiisa badda ee u qalab aruursanaya sidii ay ula wareegi lahaayeen biyaha soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir nadwadiimeed ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada bulafulay awle saamiga ee ba ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ee degmadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan nadwadan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ka qabsoontay masjidka jaamac ee degmada buula fullaay ka hor nadwada waxaa la shaaciyey aweysiis muujinaya inay dhacaysa nadwo cilmiyeed ka duwan nadwaadkii hore loo qaban jiray taas ayaana keentay in dad badan ay nadwada soo xaadiraan waxyaabaha nadwadan ay kaga duwaneed nadwaadkii hore loo qaban jiray waxaa ka mid ahaa kow wakhtiga nadwada oo xakamaysnaa ama xadidnaa waxaana shiikh weliba oo nadwada ka qaybgalaya la siinaya toban daqiiqo oo keliya labo shiikhu weliba marka muxaadarada uu dhammeeyey waxa uu soo saaraya su'aal ku aadan mowduuca uu jeediyey taasoo uu soo dhexdhigaya bulshadii ku sugnayd masjidka jaamac ee nadwada dhegaysanaysay islamarkaana lagu bixinaya hadyado qaali ah oo uu bixinaya maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin saddex mawaadiicda muxaadaraadka oo ahaa kuwo ka turjumaya wakhtiga hadda la joogo xiise gaar ahna lahaa qodobada iyo kuwo kale ayay kaga duwaneed nadwaadkii horey loo qaban jiray muxaadarada koowaad waxaa lagu soo dhoweeyey shiikhul waalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim waxaana ciwaanka muxaadarada ee shiikh ay ahayd aayaadka ku tusinaya waxdaaniyadda alle iyo in alle koonkan keligii u xukumo سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله سبحانه وتعالى يدنا كل يهي وحان أم جندونا آيات كان يحجج كان حق تسنايا inuu qur'aanku xaq yahay nebi maxamed xaq uu yahay diinkuu la yimidna xaq uu yahay xaq allena laga soo dejiyey ayaanu waxaanu kas ku tusin doonaa insaanka jihooyinkaanu ka tusin doonaa buu yidhi allah subxaana wa tacaala
markii shiikha muxaadarada uu dhammeeyey waxa uu soo gudbiyey su'aal dhextaal ah oo ku aadaneyd mowduuca shiikha uu jeedinayay su'aashaas waxa uu soo dhexdhigay bulshadii ku sugnayd masjidka jaamac waxaana durbadiiba ka jawaabay mid ka mid a dadkii goobta ku sugnaa maraykanka soomaaliya intaasoo jeer ayuu yimid dagaal buu ku yimid caasimadda dagaal baa ka dhacay shacabka muslimka iyo mujaahidiintoo isku duuban ayaa maraykanka toos dagaal ula galay haddaba raggii mujaahidiinta ahaa ee farakutiriska ee la yaqaanay ninkii ugu caansanaa oo mujaahidka ahaa oo maraykanka sanka ka duray duleeyey ninkaas magaciisii oo saddexan baa la rabaa inaad sheegto wabilaahi towfiiq su-aasha jawaabteeda isku day waa sheekh cabdulaahi axmed sahal ku celi sheekh cabdulaahi axmed sahal muxuu ahaa qaa'idka mujaahidiinta wuxuu ahaa xilliga oo farakutiska ahaa maraykan muxuu ku sameeyey waa ilaahay fadligii haziimu waxaa waaye ilaahay sabab uga dhigay baktigood buu ku jiiday si fiican buu su-aasha ugu jawaabay allahu akbar sheekh fuwaad maxamed khalaf ayaa ka mid ahaa culummadii nadwada ka qayb galaysay waxaana shiikha uu jeediyey muxaadare ciwaankeeda uu ahaa asbaabu nasri iyo waxyaabaha nasriga keena
waxa ugu horeeyo min asbaabi nasri muslimiinta maanta joogtana noo laga baahan yahay inaan qaadanno aliimaanu billahi tacaala baatinan wa daahira qaala allahu tacaala inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu lashhaad annagaa u helinayna buu alla yidhi rususha iyo inta raacday fi lxayaati dunya baan ugu helinayna ويوم يقوم الأشهاد يوم أنت قيامنا وأنؤه إلينا وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين دشوا ألا أرتي مؤمنين إيمان صحيحة ظاهرا وباطنا هذا إلي ماذان ألا يؤمنوا نصرين يوم muxaadarada kadibna shiikhi waxa uu soo bandhigay su'aal uu soo dhexdhigay bulshadii ku sugnayd masjidka ee nadwada dhegaysanaysay waxaa la rabaa saxaabigii isagoo asiira risqi alle xaggiisa uga imaanayay waa kow ka gadaale saxaabigaa isaga ah laba bayd oo muslimiintu ay weheshadaan oo geesinimo ay ka qaadaanna tiriyey saxaabigina waa lagaa rabaa labadii baydna waa lagaa rabaa haddaan isku dayo waa khubayb binu cadiy radia allahu tacaala canhu wuxuu akhrinayay gabay falasta ubaali xiina uqtulu musliman calaa ay janbin kana fi llahi masraci wadaka fi daati lilahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwi mamazaci
jawaabta saxiixa ah saxaabigaas waa khubab ibni cadiyin wuu sheegay labadii beyt si saxiixuu u sheegay walastu ubaaliya xiina aqtulu musliman calaa ayi janbin kana fi llahi masraci wadalika fi daati lilahi wain yasha يبارك على أوصال شلو ممزع رضي الله عنه وجزى الله خيرا ومتيستي هديديس هلا سيو تكلنا لوgu daro nadwadan lagu qabta masjidka jaamac ee uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ku soo aadaysaa xilli maalmo ka hor shirweyne aad u ballaaran oo ka dhacay degmada buulafullay ay isugu yimaadeen culummo ajillo ah culummo ka socotay wilaayada islaamiga ee baay dhammaan makaatibta kala duwan ee wilaayada islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin gogashiisa iyo martiqaadkiisana ay firisay wilaayada islaamiga ee baay kaasoo looga niqaashayay sida ugu fudud ee dadka lagu gaarsiin karo barashada diinta islaamka jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasan mas-uuliyiinta ulesaamiga ee bokool ayaa booqday macadka waxbarashada ee albasiira oo ku yaala deegaanka al ansaar ee wilaayadaas walaalkiin cabdiqani maxamed oo warbixintaasi inoo eegaya waxa uu ahaa wafdi isugu jiray mas-uuliyiin culimo nuqabo iyo waalidiin islamarkaana uu horkacayay waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan kaasoo booqasho ku tagay xarunta machadka albasiira oo ay wax ku bartaan in ka badan boqol iyo labaatan arday oo xaafidul qur-aan ah munaasabada oo sidoo kale lagu maamuusayay ardayda oo dhammaysatay fatradii koowaad ee machadka waxaa kalimaad kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii iyo marti sharafkii kasoo qaybgalay ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay si aad ah ugu qanceen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo kelimad muhiim ah madasha ka jeediyey ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda macadkun macaahidii hora yalla midey waa macahad haraka shabaab mujaahidiin galanta kahayd maalgeli hayto shariica islaamka laga bardo waa ma daalika waluku ku bedelan yimana may ku ku bedelan yimaa hidii hore ee qabaa'ilka maahidul qabaa'il la rajari may ku ku bedelan yimaa sadaad walaalob ka dhawaajiyayaan macahadkun ardayda dhammaan may bahla ka qaadadaayay shardiga ah in qur-aanka fidiysan guddi oo harakadaha darti oo la jirnay ayaa inta kooya imtixaanka qaaday ardayda marka imtixaankaas hamane markaas kadib waa la bilaayo fatradii koowaad ha dhammaad maasha allah may kale ku ku bedelan yaa dhanka may wahaa ikhtiyaari ahay makajarna may la raaya oo malaag intaas halkoo fadee intaas sheen barnaamijku mashruucu markii harakada ni wareejidi boqol iyo dhowr ardayaal siin ku fadee ma adlan furo oo albasiira laro nan ari gawaa'ilka odayaalka aan weerni sida insha allah badinyo oo laga giibi taradii adana taas sheen adana taas sheen waana maana khiyaariyo waalidkii unugii walbarasho la fadaw leh ku gor lang diyaaran hayno ayl ha gornay osijee may nagade markuu aska daba dhihay mana kan an injey ana do'aye an unugu awshe shahiidaas ee unugu inta unugu wala la argay may waa juhdiga oo macallimiinta biyan iyo akhlaaqda ardayda جزاهم الله خيرا والدينتي كما دانا أقدا أرضيدي هدي سنتين طلبات العلم هدي سنتين علماء سين دردارنتي علمك أسباب تيس والهاي والله كوي laakiin isaga siinkirin markuun furaa galantin ka jaragda haddu sidii aan dadaalo inta hadda isku maalin ay tiin maalimiinta hal mar ashar siin wada siyaa ma dadaalka ka muduula ay kiwalna insha Allah taala dadaalka maalimiinta bayraabad kida takayaan in marka may wala dheegin uglaad wal barashada ka dadaal jazaakumullahu khairan jazaa wala eed an adkayaan an kana nagaan an kana nagaan may kumada wala la siin ku fadhiyo la siin ku sugayo intun juhud la gilimaad dadka jahliga ku sugun oo banaanka roogan in wal bartaan la fada daawada ku gudud tawxiidka la bar insha Allah taala ziyaaradii una sin ziyaarini may lahaaytay hadafje tanshiid iyo kormeer walbarashaalka dadaaloy macallimiinta waalidiintiinu baarag nagada macallimiin aysagna may basin lanaa allah subxaana wa tacaala siin barkaay shukran lakum wa jazaakum allahu khayran abaalkii ma gudu korno insha allahu tacaala qaar ka mid ah nuqabadaha ayaa dhankooda kalimaad ka jeediyey xafladda waxaana ka mid ahaa malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bokool isagoona ardayda kula dardaarmay in fursadan qaaliga ah ay ka faa'iidaystaan awalan in ilaahay ka mahadidan tan kale la dadaalasan walaalahay horay horta ingreenayo nicmadan eedun ku faa'iidaysado waqtiga dhammaaday habeenkana dhammaaday saacadana dareeras fursada ilaahay san sii walbarasho diini ah maadi iyo diini ba may heleena lan kafaalagaada helen dowladaan helen oo san hogaamiyaas waalidiintan sii kumurgo badan ini jiilkan muslimiinta geeka badbaada geeka ma diina arday etin geek barana may naga doontanaa hogaanka adduunyadan hogaamiya u yoonoytay dadka maamulo naga doontaan idad ku cumaadiya asaaso insha allah ilaahay madlaya doon dadaalkan hatilka jaro shuhadadan dhiijo iyo amnaa shuhadaa intaas dhoq ducaadiyo ilaahay madlaya doon dhiijo ilaahay madlaya doon machadkan oo ay wax ku bartaan boqol lix iyo labaatan arday oo xufaad ah ayaa bilooyin ka hor laga hergeliyey deegaanka ceel ansaar waxaana furitaankiisa oo ay kasoo wareegatay muddo toddoba bilood ah si weyn looga dareemaya juhdiga la geliyey ardayda waana qayb ka mid ah dadaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bixinayso jiilka mustaqbalka jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saak wararka waa anaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasintiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajrsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak